bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaal hamiin faylaa ka dhowaada warkan hamiinimo qodobadiisan ka dheegi doontaan way baa ku mid ahaa guddoonka baarlamaanka galmudug oo ay bowsabeene intii mooshen lagu sheenay madaxweyne ku-xigeenka galmuduga xildhibaan dalhaya way bowse ku degaya maraha qubay dowlada sacuudiya axmed madoobena way bowsageeka ku hadalay qaraxii ku dhiyay magaalada kismaayo guddoomiyadii baarlamaanka maamulka somalilan ciroon waybaa geeka ka dhawaaqaysa abdalaadiisa sheekh maxamed diriryo weybowse ku hadalay khaniisada reedanka furi magaalada hargeysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weybowse heelan magacaabaya maxamed axmed nuur tarsanga akhbaaraadka banaanka dhugunsidyaal weybaa ku mid ahaa qarax kudhii afghanistan oo dad badan ka amuudana
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
aaminamo dhugunsadayaal arbaayo u khamiisnaha kala hayta taaragdan iyo ka eedanta lamada bil siyeeda sanadka lamada kun tun iyo todobada ka dhowaada warkii ofisanga madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo weybowse ku hadalay qaraxii shalay galab kudhii maqaayidadka gashaah dhammaayo oo ka taaleh xaruntii hore ee caymiska magaalada kismaayo haddana ee xarunta baarlamaanka jubbaland qaraxan oo saraakiil ciidamada jubbaland oo ka sheegay hantuus ahay baabuur laakabuwi walyaabo qaraxawa iyo weybaa la ka dhaway maqaayada nishe weybana ka dhamaday dhowr qof meelasaasoo kalan iyo ka dhaawacmay dadeerayan labaatan qofa madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe iyo weybowis ku hadalay qaraxgaas weybanusu sheegay inti kooxa ku horjeeda maamulsha iyo ku dambeyda qaraxgan ku dhiyi magaalada kismaayo madaxweynaha maamulka jubbaland iyo farilaamo ammaanka antio barang islamarkaana jawaab gubiyana guddoomiyada baarlamaanka maamulka somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulle ciro ayaa isku casilay halkii guddoominimo geeka iyo warqadiis iscasilaada horjeeyay hildhibaanada baarlamaanka maamulka somalilan weybana kulan dhuweeldhaday ama kulanka baarlamaanka xadiray toddobaatii kow mudana guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka iyo xildhibaanada kucodsada intii oo dhan qaadan iscasilaada ciro weybana ogolaatay toddobaatii kowdii mudana intii usu iscasilaa cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi saasoo kala haaya guddoomiyaga xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro iyo musharax madaxweyne ee xisbiga wadani weybanuusa raajoweyn ku qabeentuu somalilan madaxweyne nagada deegaanada maamulka somalilan yeela kuwada biloha dareertantiya ku qabsoonta doorasho qofiode isla wararka somalilan intinan kubana dhugun sidyaala sheekh maxamed diriir oo kumid a culimada soomaaliyeed ee ka nool magaalada hargeysa ee somalilan iyo weybausa ku hadlay qaniisad dhowaan reedlanka furay magaalada hargeysa sheekhan weybowse tilmaamay intii aan sharci banaanayna inti dhulka muslimiinta laka fura qaniisad hadiyo hore hadiiyo horen la haytan iyo muhiimad hanti la burburiya weybowse sheegay inti sida sharciga lan isboonaysii korna qaniisadka yaala dhulka muslimiinta iyo deganyana bahashe culimadaas kuway ka hadleen waxay u qaybiyaan wadamada laba wadan asalkiisu islaam yahay oo islaam u ku afxisado gaalo aanay lahayn iyo waddan ay gaaladu lahaayeen oo laga xoreeyey iyagiina ay sii joogaan markaa dalku dal islaama haddii uu yahay oo islaamka ku afxisada kaniisad in laga dhisana lama ogola haddii laga dhisana waa la duminayaa tuur dhisan in la ribeydgareeyo la cusboonaysiiyana lama ogola masale fiqiyo culimadu ay isla waafaqsan yihiin waddanku adduuniya waddan gaalo laga qabsaday oo kaniisada lahaa iyagiina qaar baaniyaan lahay iska sii joogaan way iskaga cibaadaysan karaan laakiin laga cusboonaysi mid inagu dhawiya cusboonaysiinta kaniisad la cusboonaysiin waa taa culimadu ay diideen manhaajkay ku taallaa culim kutubtoo dhan baa keeni karaysa kitaab waliba qoraya wadciga maanta jiraana waxa weeye runtii dadweynuhu ka qaylinayaan dabadiiyo gudaba waxay og yihiin hayma ama awoodda ay gaaladu inagu leeyihiin mid inagu dhow iyo mid inaga dheeraba oo dadkii muslimiinta waxay noqdeen dad la iska tabar baxaysanay warqala hadday qaadaan waxay isku tirinayaan inay naga awood badan yihiin magaalada hargeysa ee maamulka somalilan iyo weyba laga furay khaniisad laga sheegay intii uu ka cibaadaysado doonaan dadka muslinkan hayna ee ka nool hargeysa marina bilaameyda ka magacaawowa kirishtaanna ee iyo weyba ka sugana magaalada hargeysa ee somalilan weybaniya sheegday door faylantiyo kalata reed anfurowga khaniisadan iyo ka cibaadaysadeen dadka kirishtaanka ee ka sugan somalilan taasoo laga furay magaalada hargeysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo magacawii maxamed axmed nuur tarsan antiusanagada la tali sare ee xafiiska madaxweynaha dhinaga arrimo siyaasadda digreetaa kubadda jeeka xafiiska madaxweynaha soomaali maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo laka magacawii maxamed axmed nuur tarsan antiusanagada la tali sare ee dhinaga siyaasadda ee xafiiska madaxweyne farmaajo tarsan oo hore hagnagadii guddoomiyigii gobolka banaadir iyo kumid hayo musharaxiintii tartamasi xeelka madaxtinimo ee soomaaliya ee doorashadii madaxtinimo ee horaantii sanadkan ku dheeday dalka taliga ciidamada ilaalada dekada boosaaso maxamed cali xaashi i lama askari oo ku tirsan ciidamadiis iyo dhaawacyo fudud weybayooka deerina is rasaaseen wiin oo magaalada boosaaso ka dhex martay ciidamada booliiskii askar ku tirsan ciidamada badda puntland dhaawacga taliyaga i lama askari iyo la dhagtay isbitaalka guud ee dowladda miilasoo laka dabibaxaya xaaladii caafimaad weybana dhaqaatiirta isbitaalka sheegahan anti dhaawac fudud uuse taligaha deeri taasoo uuse sheegay intii ku deeri fiiro islamarkaana uuse ambahanye intii qalin degdega laga sameeyay saasoo kanolibou sheegay anti askartiyo qaban dhaawacyo fudfudud goobjoogayaal ay sheegeen inti rasaaseyntii ee koyti kureed markii uuse murun hashal dhexgalay ciidamada badda oo isbaarada dhakati tuqmida ee jidadka muhiimka ee boosaaso ciidamada booliiska oo amarka b antela ku qaad isbaarada la dhaki kureedna lamada eedanyo rasaas iska fureen taasoo subinland ku dheegay guud ahaan magaalada boosaaso dhina kaleed xarunta ganacsiga ee puntland way baahiraabnimadii geedka qudhiyay mudaharaadyo ha ku qeyb qaadeen hana ku mida shacabka ka nool magaalada boosaaso sababtana mudaharaadka dhaliiliye ee kureed markii la gudiiday magaalada tiwa lakagada beesada soomaalida taliga degada boosaaso maxamed cali xaashiy boose muddo labaatii shan sana ka howlgalayay dekada boosaaso ee oo laga tilmaamay dekadanka amniga fayla xildhibaan dalxaya weyba use ku digaya maraa kubahay dowlada soomaali waa ku maxmed abuukar oo faafahinta warkanin haya dowladda sacuudi carabiya ayaa soo saartay amar la xiriira dadka ajaaniibta ee ku nool dalka sacuudi carabiga in bilaha soo socda laga qaadi doono lacago taas oo hadda laga baqdin qabo inay saameyso muwaadiniin fara badan oo soomaaliyeed oo halkaasi ku nool kuwaasoo aan haysanin dhaqaalo ku filan xildhibaan dalxa oo ka mid a xubnaha xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya horena uusoo naqday gudoomiye ku-xigeenkii guddigii arrimaha dibadda ah ee baarlamaanka soomaaliya in amarka ka soo baxay sacuudi carabiga hadda ay ka baqdin qabaan inay saameeyaan muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool dalka sacuudi carabiya maadaama uu sheegay in amarka sacuudi carabiya ee soo baxay ay tahay in ajaaniibta ku nool halkaasi laga qaadi doono bil walba lacago lacagahaasi aysan heli karin muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi hase yeeshee loo baahan yahay in dowladda federaalka soomaaliya arrintan ay kala hadasho sacuudi carabiya sidoo kale waxa uu sheegay xildhibaan dalxaad in muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool dalka sacuudi carabiya aan lagu tilmaami karin dad ajaanib ah maadaama uu sheegay in yihiin dal carabeed ay kasoo jeedaan sacuudi carabiyana ay ka mid tahay wadamada carabta ayna ku bahoobeen jaamacadda carabta sida sheegay
soomaalidu dhibaato hadda u gooniya maaha arrimaha hadda ee sacuudi arabiya ka soo baxay ee sheegaya in qof kastoo ajanebi ah laga doonayo bilaha soo socda markay bilowdaan mid ka mid ah in lacag laga rabo oo qof weliba iyo badayii iyo intii markaa iyada u qorshaysay kursayadu marka soomaaliduna dadkaas oo ajanebiga lagu tilmaamay ay ka mid tahay walow aanan yani soomaaliya maanta la dhigi karin sacuudi arabiya markay joogaan mar haddii laba iyo labaatanka dal jaamacadda carabta oo ka wada dhexeeyaan runtii taan haddii meesha loogu tago ayagoo kuwo fara badan meesha ku dhashay oo caruura maanta qaangaar ay ku noqdeen qoysas fara badan ee maanta oo aada u danyar ee ay badan yihiin kuwa ku nool haddii maanta ay dhacdo in lacagtaasi bixiya la yidhaahdo inay bixin waayaan oo awood ay weheli waayaan maxaa yeelay inkamkooda waxa soo galaya iyo waxa meesha dhowdii maanta laga sugayo iyo waxa inta ay maanta dadkii ay ay u maqnaayeen ay isdhihi karaan way maanta idin kara idinka heli karaan ayaa isdiiday marka waxaynan huraynin haddiiba ajanabi ay sidaasi ay ku noqdaan in la soo tarxiilo oo weliba si xaddaaf ay dalka baartay mar kale ugu soo qulquraan qaxooti nimo ayagoo waxaan ka duwanay
amarka ka soo baxay dowladda sacuudi carabiya ayaa dhigaya in ajaaniibta ku nool dalkaas oo ay qeyba ka yihiin muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool dalka sacuudi carabiya in bilaha soo socda laga qaadi doono lacago lacagahaas lacagahaasan dowladda sacuudi carabiya waxaay ku tilmaamtay inayn canshuuraad laga qaadi doono ajaaniibta halkaasi ku nool hase yeeshee waxaa muuqan doonta sida uu xildhibaanku sheegaba inay saameyn doonto muwaadiniin fara badan oo soomaaliyeed kuwaasoo qaarkii qaab qaxootiga ku tagayay dalka sacuudi carabiya xilligan aysan awoodin lacagaha hadda sacuudi carabiya ay ku xukuntay dadka ajaaniibta ah hase yeeshee waxa uu sheegay xildhibaan dalxa in muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool sacuudi carabiya aan qaarkii lagu tilmaami karin ama aan lagu tilmaami karin dad ajaaniba maadaama uu sheegay in sacuudi carabiya iyo weliba soomaaliya ay ka wada tirsan yihiin jaamacadda carabta
gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka galmudug oo bowse beeney dib mooshin loogu sheegnay madaxweyne ku-xigeenka galmudugga anise yuusuf iyo faafahinta warkanin hayta gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka galmudug cali gacal casri oo la hadlay warbaahinta yabeni warar maalmoodii lahadhaafi jabiyeen qaar ku mid ee warbaahinta soomaalida oo ka eedinayay ini mooshin lagu sheenay madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi weliba sheegay afhayeenka baarlamaanka galmudug inayn jarno mooshin iyo kusheenaan xildhibaanada oo hadeeri guddoonka baarlamaanka galmudug gudoomiyaha weliba sidoo kale ay tilmaamay inay jaran dad qalalaasi geliyo bulshada ku nool deegaanada maamul goboleedka galmudug oo faafiya wararkaas been abuurka eh mooshinkaas dadkan annaga aada uga maqlaynaa runtii maadaama guddoonka baarlamaanka aan nahay annaga mooshin oo laga wado madaxweyne ku-xigeenka oo na soo gaaray ama annagoo aan xog ahaan aan ognahay ama aan ka war hayno ma jiro aniga maadaama aan ahay afhayeenkii baarlamaanka waajibaadkayga wuxuu yahay inaan shacabka reer galmudug iyo deegaanka galmudug meesha aan isleeyahay way ku habboon tahay inaan ka guddoonkeenna aan wada marno oo aan arrimanka u wanaagsan gobolka inaan ka shaqayno ayaa waajibaadkeennu yahay runtii wax safasho la yidhaahdo iyo iyo wax heblow la saftay wax la yidhahdo ma jirto shaqada waa la arkaa in qofka si u arko waana wax uun maaragtay lagana wada hadli karo lana dhammayn karo laakiin ma ayna dhicin cidaad la safatay iyo cidaa cid kale la safatay midna ma ayna jirin annaguna sideedaba baarlamaan ahaan waxaan nahay dadkii sharciga ilaalinayey maadaama aan nahayna dhexdhexaadaan nahay oo dadka waxa lagu qabsanaya iyo cidda aan munaasabkeedii aan ka soo bixin oo shaqadeedii ka soo bixin in aan ku qabsanno ayaan u joognaa meesha sharciga ilaaliyaalaan nahay annagu meelna lama safan meelna ma aanan raacin sababta aanan u raaci karinna waxay tahay annaga deegaankaana xil naga saaran yahay baarlamanka waa og tahay shacabkuu matelaa inuu shacabka wilashidan ugu jirto oo hurkaco waajibaadkoodana kaas waay meel warkaas ku dhuwan sida ay tan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qarax ku dhii masjidka yaala dalka afghanistan iyo weybayo ka amuudanay ilaa soddon qofaan oo kalena iyo ka dhaawacmeen qaraxan oo ku dhii masjidka yaala afghanistan yaha ka beegantii salaada cishada saraakiil laya sheegan inteen ka yaraan lama qof iyo weerar kaga qaadeen afayeen hadale maamulka magaalada iyo weyba u sheegay intay khasaaro iyo intaas kusii badanta weli majarta ee sheegatay qaraxan oo ku dhiimeel iyo kabadiyeen muslimiinta shiicada ee afayeen hadal ururka taalibaan oo hore an qarxi masjida iyo shiicada leta oo dalkaas gaala iyo fareen qoraaleed iyo warbaahintan dareen ka cambaarayana weerarkaasa magaaladan qaraxga ku dhiiya ka taalla meelo dhow xadka iiraan weybaana laga tilmaamay tukumid ee magaalooyinkanka amniga badan afghanistaana warking isinkula dareertan dhugunsadayaal hamiinamaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhaban antaninkeega anti warkanka lamid ereedanku kulmaana sidaasiyo nabadgelyo